You're listening to 3CR Community Radio.
855 AM.
bismillahi raxmaan raxiim dhegeystayaasha qaayaha qiimaha halkan waa tiriisa codka afka soomaaliga anoo xamdi axmed cali aan la socodsiin habeen kastoo talaadada sideedii barka ilaa sagaalka iyo barka program xiisan ayaad heynaa caawa haddii la yidhahdo liibaan isna ila jooga oo ila daadihin doona baarlamaankii afartan iyo sideedaad ee wadankan australia afartan iyo sideed baarla afartan iyo toddobadii hore maxaa ahayn horta ayaan idinla wadaagi doonaa xaaladihiisu iyo waxyaalo ka mid ahaa nidaamka australia iyo sida uu u shaqeeyo dhegeystayaal waa tiriisa codka afka soomaaliga dhao xamdi axmed cali yeel socodsiin habeen kastoo talaadaha sideedii barka ilaa sagaalka iyo barka liibaan liibaan soo dhowow waa mahadsanta xamdi waa dhowahay liibaan maanta waa maalin khaas ah markii si loo fiiriyo waxayna khaas ku tahay wadankan australia waxaan ognahay inuu dowladda mar kastaba la cusbooneysiiyo laguna cusbooneysiiyo baarlamaanka oo la doorto waxaa laga yaaba dad badan inaysaa aan usii garanaynin mogtay australia waxaanu nahay parliamentary democracy macnaha waxa weye dadku baarlamaan dad bay matalayaal bay doortaan matalayaashaasaa markaa deedna doorani ee dowladda ama ra-iisul wasaare dooran kooxda badata markaasaa deedna wasiiro halkaasi wuxuu dabaqadaasi ka socotaa ma oo madaxweyne oo hal shaksi intii la doorto oo markaa deedna shaksiga dowladda soo dhisayo marka shaksi innagaa sidiisuba ma doorano waxaanu dooranaa un koox kastaba meesha ay joogaan ee, da- ruux matala ayay dooranayaan ruuxaasaa markaa deedna qolada aqlabiyadda guriga baarlamaanka xisha ay markaa dooranayaan ee, dowladda halkaa ka dhismaysa marka maanta wuxuu ahaa baarlamaankii waxaa la furay afartan iyo sideetan afartan iyo sideedaad afartan konton konton baa laba uga dhiman tahay Waa sax.
macnaheedu waxaa weeye afartan iyo toddoba baarlamaan oo hore ayaa soo dhammaatay Eh, waxaa markaa rafli laga qiyaasi karaa maadaama baarlamaan kastaba uu jiro saddex sano baarlamaan kasta federaalku wuxuu jiraa saddex sano halka marka waxaa laga qiyaasi karaa inta sano eh, baarlamaankan australia uu soo jiray goormuu soo bilowday Eh, waxaan ognahay inuu soo bilowday runtii 1901 kun sagaal boqol iyo kowdii laakiinse waxaase u baahan in la ogaado macnaheedu ma aho in halkaa si toosa looga qiyaasi karo waxaa jirta waxa la dhaho eh, double dissolution oo baarlamaankii isagoon la gaarin eh, ma deg- ma garan uu ra-iisul wasaaruhu dhihi karo dadku doorashaha la aado oo doorashadii maaragtay doorasho deg dega la qalo waxaa kaloo jirta iyadana oo qasab eh, sanadada raadayn ku samayn Eh, australia goboladaba hadda waxay noqdeen wax la dhaho fixed terms afar sano oo go-an hadda waxaan umaynaya inay gobollo dhan wada noqdeen baan u malanaya afar sano oo go-an oo oo maalin ku bilowdo markii afar sano laga soo wareego ayaa doorasho loo dareeraya waa la ogyahay hadda gobolka victoria oo kale doorashada dambe go- maalinka ay tahay waa lasii ogyahay Waa sax.
laakiinse federaalka saas ma aho keliya waxaa weeye saddex sano marka marka ay saddexdii sano loo dhowaado ama la gaadho ayay ra-iisul wasaaraha u taallaa inuu doorashadii intuu gabanaha u tago gabanor generaalka u dhahayo waxaan u baahnay doorasho in la qabto taa meesha marka waxaa ka soo dhalanaysa haddii marar badan eh, lasoo hormariyo doorashadii lix bilood amaba sanad marar lasoo mariyo waad garanaysaa marka inuu yaraanayo macnaha waxaa weye baarlamaankii saddex sano ma uusan dhammaysanin mar kastaba marka halkaa marka waxaa ka soo baxaysa inaan tiradu ay wax ka yar dhimanaato oosan ahayn tiradii oo go-an laakiinse qiyaas ahaan eh, ko- afartan iyo sideed koor ayaan nabad baarlamanteeriyaana dooranay isku celceliskiina mid kastaba cimrigiisu uu ahaa saddex sano laakiinse marar badan wuu ka yaraa marka waxaa la dhihi karaa isku celis maybe laba sano iyo badh iyo wax noocaas oo kaleeta ah kiiba marka maanta ahaa eh, liibaan eh, furitaankiisii buu ahaa Eh, waxaanan ognahay iyadana oo xiise leh oo dadku in iyadana dib loo fiiriyo baarlamaankan waxaa la doortay dadkan saddexdii waxaan door- u dareernay doorasho saddexdii bishii shanaad oo ahayd sabti bishii may saddexdeedii ayay ahayd maalinka dadku ay wax doorteen ilaa isbuuc laba isbuuc wax noocaas oo kale bay qaadatay in la tiriyo badhabka qaarkood laga yana waxoogoo yara qaadatay laakiinse maanta ayaa marka imsa laga soo wareegay bishii shanaad bay ahayd lix toddobo almost laba bilood laba bilood oo laga soo wareegay Ah, laba bilood iyo maalmaa laga soo wareegay Sax.
marka su-aasha meesha ku jirta liibaan waxay tahay haddii dowladdii eh, dadkan baarlamanteeriyaanka ah wakhtigaa la doortay oon dooranay say ku dhacday inuu ra-iisul wasaarihii iyo wasiirada kaleba la dhaariyey oo shaqadoodii kusoo noqdeen oo ay shaqaynayaan say ku dhacday isu keentay waa sababtoo ahaa waxaan ognahay kale oo iyadana eh, inaan ogaano muhiim aha eh, dadku inay ogaadaan eh, macnaha australia nidaamkeedu wuxuu ku salaysan yahay dowladda waxaa laga dhisaa dadka la doortay ra-iisul wasaaruhu waa lagama maarmaan inuu yahay eh, ba- la doorto baarlamaanka uu ku jiro wasiirada eh, ama ha noqdaan inta badan house of representative ama guriga hoose bay u badan yihiin laakiinse eh, dhammaantood se wasiiradoo dhan iyaguna baarlamaankay ku jiraan haddaba haddaynan ayba shardi u tahay ruuxu inuu dowladda wasiir noqdo ama ra-iisul wasaare noqdo inuu baarlamaanka ku jiro say ku dhacday inaan iyagoon la dhaarinin oo dhaarashadii cusub ee doorashadii u dambeysay aan qaadanin weli inay shaqada- wasiire noqdaan Ee, shaqada hore u bilaabay shaqadii hore u bilaabanba haa Waa sax.
say ku dhacday arrintaasi waa arrin u baahan in laisweydiiyo waxaa meesha aad ka garan liibano laga garan in wadankeena innaga nidaamka aanu ku salaysannahay asalkiisu inaanu nahay boqortooyo Waa sax.
ma nihin republic republica ayaa wax walba wuxuu ka bilowdaa eh, madaxweyne kolba siduu kudun ha ku yimaado ama ha la magacaabo baarlamaanku ha doorto ama dadku ha doorto laakiin markuu madaxweynahaasi uu la doorto unba wixiisoo dhan bilaabanaya oo loo dhaariyo ha isaga la dhaariyo iyo markaa deedna dadkii eh, shaqaale eh, shaqaalihiisii oo s- waxaa waxaa la secretary iyo aldhaa wasiir wuxuu dalo lagu magacaabe ayuu dadkii u shaqaynayay ee uu shaqooyinka u qabanaya kala bedelan iyo markaa magacaabanaya oo awooddaasa la siiyey ama baarlamaankaa siiyey ama shacabkaa siiyey oo la yidhi adaa madaxweyne noo aha muddadan laga bilaabay ilaa muddadaasi muddadaas markaasuu deedna markuu taa xidho oo shaatigaa u xidho ayuu markaa dee u dhaqaaqaya inuu dadkii u dhiibto laakiinse inta aan la dooranin Sax.
awooddaas ma u laho laakiinse waxaan aragnaa dowladda australia inayba shaatigeedi xidhatay صح wax ka maqnaana ma jirto wasiiradii way shaqaynhayeen ra-iisul wasaarihi waa shaqaynhayay waa kii ka qaybqeylahaya kulamada marka taa waxay kutusaysaa nidaamkeenna dhabta ahaa ee sharciga ahaa ma ma aho mid koo bilowda kuna dhammaadana ma aho doorashada waa sax waa boqortooyo boqortooyo boqortooyo wey ahaa boqortooyaan nahay Waa sax.
boqorka ingiriiska Aye.
ayaa ah hogaamiyaha dhabta ahaa ee wadankan waxaana uh, markaa hogaamin usii ahaa matalihiisa oo la dhaho governor general oo hadda islaan ah yaa marka matalahaya marka nidaamkeennu dowladda ah ee dhabta ah ee constitutionka ee sharciga ah doorashana kuma yimaado doorashana doorasho la-aanna kuma tago ama doorasho inay ku tagaan waxaa un weeye uun dadka nidaamka jira ee meel la aadaynin ee la iska dhaxlo ee boqortooyada ah Mhm.
dadka walba ay magacaaban hayaan صح unbaa un isbabedela oo doorashada ku yimaada marka ayaga oo qadarinhaya haddaan s- xaasilka usoo guurno boqorku ama nidaamka boqortooyada ah ayagoo dadka shacabka ee, da- waxa ay rabaan qadarinhaya Yes.
ayay markastaba shaqooyinkan u dirsadaan dadka ay do- do- shacabku doorteen laakiinse sharciyan qasab kuma oo inay dadkaa dirsadaan waa sax taasa marka waxay ku cadaynaysaa in haddii hadda uu isaa ahaan lahayd oo ay qasab baaylow ahaan lahayd dadka keliya ee ra- in ruuxa ra-iisul wasaare noqon kara inuu yahay in ruuxa ee, la doortay صح ee baarlamaanka loo doortay ee ku jira that means ra-isul wasaaruhu hadda ra-isul wasaare ma usan noqdeen laba bilood ma usan ahaadeen haddii ay saa tahay wasiiradiisu ma aynan noqdeen lama dhaarin kareen marka taa waxay kutusaysaa nidaamka aan ku noolayo dadku baa inay fahmaan inuu yahay nidaam boqortooyo ah صح silsilad dheer oo isdaba socota صح taasoo asalkeedu ay tahay eh, saan idhi, boqorka boqortooyada ingiriiska hadda boqor charles uu yahay صح haddana waxaa eh, matalahaya governor generalka laakiin waxaa kaloo inay dadku u baahan inay fahmaan arrintaa iyadaha waa arrin dadka australia ay doorteen oo choice aha eh oo sharciyan ah ee ma aho wax mid awooda oo qasaba ma aho macnaha boqortooyada ingiriisku amar xooga oo ku taaglayn ah oo ay- ay say doontaan ugu tasarufi karto ma ay laho ee waa awood aan inagu dhiibanay waa adigoo hadda liibaan waxaad adigu leedahay ruux u dhiibta oo dhaha ruuxan anaa iska leh ii maamul oo aad tiraahdo aadna goonsan karto markaad dhahayso waxaad leedahay hebelow waxaan adiga eh, aniga iska leh hooyo ii qabo oo ii ii yaryareeyo waxaad ii samee markaasaad weliba sida uu kuu siina waad u sheegi waxaad leedahay waxaan ku siiyey mm, laba maalmood inaad arrintan hayso ood maarata qana ii yaryarayso Eh, laakiinse waa inaad ogaato inta labadii maalmood laga gaadhayo ama aad ka dhahayso arrintii waan ka noqday صح igu soo celi صح asagaa awood buuxda leh awood buuxduu leeyahay xataa doon wuu kuu diidi karaa hadduu rabo dowladdu uu shaqayn mayso uu dhihi karaa soo ma- ha ha wayba dhacdayba australia nin la dhaho eh, eh, la dhaho eh, eh, eh, muxuu ahaa nin aad caam ahoo eh, gof whitlam goof witlam gof whitland ayaa wuxuu ahaa ra-iisul wasaarihii ugu horreysay ee australia inta ay federal noqotay 1901 Sax.
kii ugu horreysay ee governor generalku oo macnaheedu tahay boqortooyada iyo boqoradii hadda dhimatay matalahayey Waa sax.
uu shaqada ka eriyey waa sax isagoo jooga oo dalkii maamulahaya ayaa waxaa dhacday waxoogo yar oo eh, isku dhacaha dhacay sanadka gurigu wuxuu ka kooban yahay laba laba guriba ka kooban yahay baarlamaanka australia midna waxaa la dhahaa sanadka ama duqeyda waa sax ama guriga sarena waa la dhahaa midna waxaa la dhahaa guriga hoose ama guriga matalayaasha Waa sax.
oo meesha inta badan ra-iisul wasaaruhu iyo wasiiradu intooda badan ay joogaan sax marka nidaam kasta ama ha noqdo dhaqaalaha ama ha noqoto sharciga wuxuu ku hirgeli karaa un markay labada guri isku waafaqaan meeshu doonuu ka imaan karaa labada guri midku doonuu ka imaan karaa marka markuu wixii soo hirgeliyo siduu yahay usoo hirgeliyo qolada kale ayago waxba ka bedel hadday sidiisii ugu raacaan halkaasuu marka sharci ka noqdo la fulinaya marka dhaqaalaha waxuu ka yimaadaa caadiyan tahay maadaama ra-iisul wasaaruhu iyo wasiirada iyo wasiirka dhaqaalihii uu joogo guriga matalayaasha ayuu ka yimaadaa halkaasaa la keeni markaasaa la dhihi dhaqaalaha dalku maanta sanadka lagu qoordayna waa intaas intaas warshadood baa la dhisi intaas waxbaa la samayn baaba markaasaa deedna markii lasoo waxeeyo ay ka doodaan ka doodaan inta badanna dowladdu maadaama aqlabiyadda ay leedahay kaa asaga way ku guulaysataa yaa markaa deedna loo gudbini guriga eh, eh, sare ama duqayda Ha- ayagoon marka waxba ka bedelin waa inay ku raacaan haddiise ayna ku raacsanayn waxbay ka bedeli markaas waxay dhayaan deedna log sidan aad wax u samayseen idinkuma waafaqsanin waxa waxaasaan ka bedelin markaasay dib ugu soo celinayaan ilaa marka la isku waafaqahayo marka markaa waxaa dhacday waxay ahayd internet markaa waxaa dhacday waa sax eh, qoladiibaa hor istaagtay waa sax dhaqaalihii uu ra-iisul wasaaruhu iyo wasiirkiisa dhaqaalaha uu keenay oo gurigii matalayaashu ay soo hor- horumariyeen ay soo f- ay macnaha astixiyeen yaa sanadkii diiday waa sax oo dhen ma asixinayno waa garta house of representatives civic dib ugu soo noqday markaas haddana lagu celiyey waa sax markaasay haddana hor istaageen Waaw.
taasu marka wuxuu oga faa'iidaystay governor generalka oo aad loo necmaaday runtii aad iyo aad loo necmaaday oo loo arkay inuu khalad weyn sameeyey inuu sidaa spiritka wax dhaho sharciga waa la ogaya xagga sharcigan sharcigii muusa jebinin laakiin haddana se wixii loogu talagalay ma ahayn inay dalka Austra- dadka shacabka australia inay iyagu waxooda doortaan ra-iisul wasaarahooda iyo madaxdooda doortaan ayagaa door ahaan ugu dhiibtay boqortooyada ingiriiska Waa sax.
laakiinse in halkaa laga maamulo lagaga amartaagleeyo arrin ay diyaar u ahaayeen inuu wax socon waayaan mooyeene ma ahayn baa layidhi saa darteed buu marka ra-iisul wasaarihii shaqadii ka qaaday Sax.
wuxuuna u dhiibay mucaaradkii taasaa marka kutusaysa hadalka daayan ka hadlayo oo kale Sax.
in aynan eh, governor generalku ruux inuu ra-iisul wasaare ka dhigo sax iyo wasiiro inuu dhaariyo ooma baahno inuu baarlamaanku wax uu keenay ma aho asliyan ma aho asagay ku xidhan tahay Asagay ku xidhan.
waa kaa mar aan kugu lahaa hadduu doono xataa liibaan nin la dhaho yaa kaa shaqadan qabo ku dhihi karaa hadduu rabacta
marka nidaamka horta waa nidaam fiican Ha.
oo system aad fiican u degan kala dambayna ha, kala dambayna.
ha, ha.
laakiin ma isku dayday macnaha australia inay nidaamka boqortooyada ka baxdo ama waxay ma isku dayday weligeed mise waa way ku maya farax- way may way ayada horta horta shacabku gacanta ugu jiraa Waa Daw- eh, dadka ayuu gacanta ugu jiraa Waa sax.
oo iyadu wax lagu qasbay meesaan sheegay ma aho Waa sax.
laakiinse dadka australia sax aqlabiyadoodu weli ma rabaan arrintaa in laga baxo waa sax Ee, waana la is weydiin karo maxaa sababta u tahay sababta waxaa weeye iyagoo dadku ay ko horta dadka intooda badan hadda baryahan waxbaa isyar bedelahayaan laakiinse berigii hore weliba xataa markii ugu dambeysay labaatan sano ka hor bay haddan umalanaya dadku aqlabiyadoodu dadku intooda badan kow laba dabaqay ka kooban yihiin dadka australia waa in la ogaado Waa sax.
kowga koowaad waxaa weeye aqlabiyadoodu weli ilaa hadda waa eurubiyaan sax haddana marka yurubiyaanka laga soo dego waa dadka english speaking la dhaho oo dadka eh, jasiiradan eh, ireland iyo iyo u k ka soo jeeda dadkaas marka ooma arkaan in ay dhibban ku hayso boqortooyadan meesha iska fafadhida ee dharka faniga xidhata ee waa eh, sax.
isu aragta inay adduunka dhanba iyagu ay ay- ay ilaahay u doortay oo kale waa waa sax dhab weyn lama aho dad waxay u arkaan inay yihiin eh, iska hoblas aha inay eh, maadaama ay nabad u keenahayaan deganaansho iyo kala dambayn iyo inaan wax laisku qabsanin waxa meeshan kala waxaynhaya lagu kala dambaynhaya arrinta yar kala waxaynhaya dad aadba oga fog oon awood badanba ku lahayn uba dhoweyn oon ah, waxba dhibaatana u keenaynin sax yay go-aana shacabku qaateen in kala dambayn iyo deganaansho darteed waa sax inay dadkaa wa- intaa la siiyo waa sida hadday kuu sheegay oo kale nin inaad u dhiibatoo tirahdo waxaan ii hay waxaas adigoo un dantaada ka wato un markaad doontana aad kala noqon karto aad ka qaadan karto marka eh, su-aashaada marka waxaa weeye horta nidaamka marka hore saasaa lagu sameeyey sharciga australian sh- dadweynaha way u taallaa waxaa la referendum waa in afti laga qaado sababta afti loogu baahan yana ma aho keli aha eh, in boqortooyada in laga hoos baxa keliya ma ahee sharcigii 1901 kii la isku waafaqay oo naftigiisu eh, afti lagu a- lagu asixiyey waxaa keli un lagu bedeli karaa afti kale sharcigu wuxuu ka laba ko- ka ko- laba waxbuu ka kooban yahay sharciga dalka lagu maamulo mid waa midka aas-aaska ahaa oo aan dhihi karaa hadda inagoo kale hadda diinka kasoo qaado diinka oo kale haddaan usoo qaadno hadda diinka oo kale qur-aanka sunnada nabi maxamed calayhi salaatu salaam iyo waxyaalahaas oo kale waxyaala aas-aasa oon lasaga imaanin waa kaad arkayso marka qaarkood liibaanow haddaan intaa ku yar noqdo waxaan moodi jiray berigan yaraa iyo intaan nidaamkii waxaan saa u fahansanayn markii la dhaho sharciga eh, dalkan eh, wuxuu ku salaysan yahay diinka diinka islaamka waxaan moodi jiray oo dad noogu sheekeyn jirin waxaas inaan macno lahayn waxba ka jir maadaama dad diinka siday tahay oo lagu dhaqmayn oona dhahaynin waxaaya waxaa in la sameeya aayadda qur-aanku maxay leedahay ama xadiis muxuu leeyahay ama fiqigu muxuu leeyahay maadaama la dhahaynin ereygan ah ee, di- sharcigan diinku ku salaysan yahay inuusan wax macno lahayn baan berigi hore moodi jiray laakiin dib waxaan ku ogaaday inaan tahay waxba ka jirin macno way leedahay waxyaalaha ay ku leedahay waxaa ka mid aha inaan meel lala soo fadhiisan karin dadkan ee, muslimka aha diin kalaa diin u noqon karta kuma jirto haddii laleeyahay islaamka ayaa u ah ee, kitaab kaleeta yaa laga dab qaadan lama dhihi karo wax alla wixii laga dab qaadanhayo oo laga qiyaas qaadanhayo oo haddii xataa loo noqonhayo macnaheed waxaa weye kitaabka qur-aanka weye shakhsi kale oo nabi loo ictiraafsan yahay oo hadalkiisa calayhi salatu salaam waa nabi maxamed keli ah silsiladaas baa jirtuun macnaheedu wey marka haddayna xataa noqonin inay sharcigii sida loo arko shareecada waxaa la dhaho aynan boqolkiiba boqol lagu dhaqmaynin istii lama dhihi karo waxaani macno ma laho marka waxaan oga jeeda waxaa weye marka constitutionka australia ee 1901 kii la isku waafaqay ayaa sidaasoo kale way qaaciidooyinkiisa aasaas baa la dhisay waa sax wixii marka qaaciidooyinka aas-aasaka ka hooseeya baarlamaanka ayaa asixiya looma baahna in dib asagii loogu noqdo oo waxaa la dhihi waxa doona laga samayn karaa waa markaad aragtay baarlamaanku dooda iyo intaas wax baa lasoo saaraa wax la bedelaa laakiin se kuwii aas-aaska ahaa hadday noqoto in wax laga bedelo oo haddana hadda miitaal usoo qaato oo kale laga yaabo dadka qaarkood inay ka argaxaan laakiin realityga saas wax lagu fahmi karo inuu hadda ruux la yimaado oo kira- yidhaahdo kasoo qaad soomaaliya oo kale hadduu la- hadduu ruux yidhaahdo dadkeenu inaynan diintaba inaan ka baxno diinkan iska qaadano taasoo kale lama lama soo hordhigi karo Waa sax.
ee kuma jirto qaynuun kas- kasoo- qaynuun kasta oo la keeno Sax.
oo dowlad keento kuma jiro Waa sax.
macnaha waxaa weye markii laleeyahay aan hadda waxaan idhi eh, waxaa la dhihi jiray sharciga eh, dalkan kasoo qaada soomaaliya republicii jiray wuxuu ku saleysayay diinka islaamka waa sax taa macnaheed waxay ku leedahay oo ku cadaynaysaa inuu ruux intuu la yimaado uusan dhihi karin eh, diimo kaleete eh, wa- dalka waa waa dadku way qaadan karaan macnaha waa inaan ka taxadirno oo macnaheedu ma diideyso dad diin kala haysta hadday meesha joogaan in loo diidayo oo masiixiga iyo ahludiinka iyo, eh, ahlu kitaabka iyo waxaa waaban ognaho diinka xasanatigiisaaba ogol ilaas waxaan ka hadlayaa in la dhaho oo shacabka dhan ee muslimka ee soomaalida ee muslimka ah in la dhaho ruux intuu farta taagay inuu yidhahdo ka warrama diin kalaada iska qaadano wax macquula ma wax macquula macquula ma aha marka laakiin sharciyan waxa hor istaagi baa wuxuu yahay Waa sharci.
qaynuunka dhahaya waxaanu ku sharcigeennu wuxuu ku salaysan yahay midka nidaamkaas.
diinka islaamka ah.
waa sax Mar- ilaan- ilaan kaasi diinka islaamkii marka toos oga hor imaanaya marka eh, kan marka australiana waa sidoo kale wey qodobada marka la isku waafaqayba waxaa ka mid ah boqortooyada ingiriiska ee london fadhida inay noo tahay head of state haddaan rabno arrintaa marka inaan ka noqono oo nidhaahno head of statekeenu waa inuu mid australia jooga yahay oo ama madaxweyne ku magacaabo ama waxa doonaba ku magacaabo ama boqor kaleba daduna aan samaysanne waa in midka afti dadkii loo qaado sax oo aqlabiyadooda shuruud weliba yar adag oo runtii loo dejiyey asagoo la marahayo waa inuu laga soo baxo oo markaa deedna la bedelo oo la dhaha deedna haye waa la- dadkii way isku waafaqeen aqlabiyadoodii waxay hirgeliyeen inuusan wixii maanta ka bilowda uusan ruuxa dalka ugu sarreeya uusan dalkala joogin ama dalka uusan kasoo jeedine ruux dalkan dhex jooga iyo ama boqor aan ku magacaawno ama madaxweyne ku magacaawno Sax.
ama wax alla wixii doono waa lagu magacaabo dalal waxaa jira magaciisow eh, d- d- waxaan u malaynaya taaba malaysia oo kale ma la socotaa boqortooyadoodu way wareegtaa waa sax way wareegtaa ha way wareegtaa marba qoro meel bay tagtaa ha colombia taa dhowr qoys intay yihiin toloodu ma garan saddex iyo afar iyo shan waxay ma garanayeen ayaa eh, boqortooyada leh waa sax marka qolaa qoyskaasa hadda boqorku noqon muddo shan saacdoon intay tama garanayda ma xusuusta ayuu noqon qoladaa markuu eh, waqtigoodu dhammaado Sax.
haddana qolada kale dowladoodana saameyn ma ku leedahay boqortooyadaas marka Mise hadda waa- way ha waa un sida teenoo kale waxay leedahay waxaa la dhahaa weeye ceremonial weeye ceremony weli macnaha ama eh, maxaa la dhahaa eh, constitutional Constitutional.
constitutional macnaha waxaa marka hadii la dhaho constitutional monarchy hadii la dhaho macnaha waxaa weeye xagga sharciyan unbay un awood ku leedahay mooyeene awood fulin ma ay laho waa sax oo boqorku hadda eh, ma, ma, ma, ma dooranhayo eh, wasiirada ra-iisul wasaaraha eh, shaqada kama eri karo inuu wax sharci daraa dhaco oo wax laisku qabsado mooyeene ama crisis u dhaco oo marti laisqabsado inuu kala saaro mooyeene ma, eh, ma ma faragelin toosa ma laho meesha aan ognahay hadda haddaan na republic oo kale ka fiirino amaba boqortooyo haddaan usoo fiirino boqortooyada hadda eh, sacuudiga oo kale waa sax waa boqortooye constitution ma Waa oh sax.
waa mid dalka maamulaysa wey Waa marka boqorku eh, dadkan maamulaya cunugiisa hadda ninkan hadda boqor salmaan wiilkiisana hadda m b s la yidhahdo Waa sax.
hadduu rabo wuu ka eri weliba waa kii aad la socotaan eh, waxaa moogtahay waan ognahayba cunugan moogtahay hadda isagaa dhaxaalka ah dhaxalka leh laakiinse sidii berigi hore u socotay arrintu ahayd ma ahayn isagu inuu dhaxalka lahaado waa sax adeeradii baa joogay oo ka lahaa waa sax waa laga boodsiiyey Ah, waxaa ka boodsiiyey aabihii baa ka boodsiiyey Waa gartay.
Taas miyey- macnaha waxaa weeye wax sharciga muusa jebinin wax wax isaga u yaalla wey Waa isagaa dad dalka madax u aha Sax.
isagaana ku amar taaglaya isagay arrintu hoos timaadaa marka suu doon u fulin karaa Waa taasoo kale marka ma oho constitutional ee waa waa fulin wey nidaam waa boqortooyo nidaam oo siya boqortooya oo fulin oo iyagu gacanta ay ku maamulaan oo ciidamadu isaga ka amar qaadanayaan waa sax ee boolisku wax walba wasaaradaho dhan isaga hoos imaanayaan ruuxu doonana u dirsanhayo sida hadda madaxweynaha maraykanka markii la doorto waa sax isagaa eh, wasaarad kasta ruuxa madaxa- madaxa u ahaa baarlamaanku ha asixiyo isagaasa dirsanhaya waa sax isagaa dhahaya hebel ama heblaan rabaa inuu meeshan madax ka noqo Sax.
markaasa markii baarlamaanku soo asixiyo u noqonaya hadduu doona wuu ka eri oo isagaa haddana wuxuu dhahaya wax wax ku haystana ma jirto waa gartay laakiinse australia keedu saas ma aho waa- waa waa constitutional monarchy wey marka haddaan usoo noqono marka malaysia waxaan aaminsanahay saasoo kale inuu yahay oo ma laho uh, maadaama mugti waxaa soo gumaystay ingiriiska Waa sax.
kiibay marka ka dhaxleen oo ay maartaqaana nidaamkiisa oo kale qaateen Waaw.
marka waa nidaam koodaasoo kale u yar eg weeyo oo aan un- k- maaragtay ah constitutional monarchy ah marka baarlamaanka australia ah, maanta waxaan ujeeday oo, macnaha waxaa la dhaarinayay wasiiradii iyo madaxweynihii mar labaad ha ها shaqadooda eh, maya inay ma- qabsadaan.
mar labaad ma markii hore waxaa loo dhaariyey shaqada ra'iisul wasaarnimo iyo shaqada wasiirnimo Wasiirnimo.
yaa loo dhaqaa- yaa loo dhaariyey waa sax hadda waxaa loo dhaarinaya baarlamaanka inay dadkii matalan kursiga dhan ee u suurtagelinayaba in uuba mataqaana dadka matalo oo oo baarlamaanka ahaa Mm.
yaa sidii loo doortay maanta unbay noqdeen baarlamaankii rasmiga ahaa Waa ay gartay.
ay- ay noqdeen eh, macnaha termkoodii cusbaa u bilowday Mm.
marka kaasoo ah maanta wixii dhacayay waa sax arrinta marka xiisaha led waxaa ka mid ah sana liibanow ee, sida ee, waxaa jirta waxoogow yar oo waxaan nidhi ee, waddanka waxaa madax u ahaa boqorka ingiriiska charles hadda Sure.
waxaa kaloo marka wakiil ooga ah matalihiisa oo la dhaho governor general Governor General.
gabanaha ayaa yaa ma- wakiil ooga ah marka australia marka waxaa la sameeyey xogow yar oo um, modification baa la sameeyey si loo soo dhexgeliyo dadka australiyaanka inay macnaha ay eh, ku dhex jiraan oo aan arrintii u noqonin un meel un silsiladu ay london bese aadayso oo london ka soo socoto waxyaalihii la sameeyey waxaa ka mid ah maanta an horaan hore inay sii jiri jirtay ma hubo markii labada guri eh, isu imaanayeen ama arrinta baarlamaanka markii la furayay labada guri ee senadka iyo house of representative-ka ayaa waxay isugu tageen senadka meesha markay isugu tageen ayaa marka la furay furitaanka asaga ahaa waxaa furay eh, eh, chief justice of the high court maxkamadda ugu sarreysa australia eh, guddoomiyaheeda erga ugu habboon waa kaas maranaya guddoomiyaheeda ayaa waxaa loo magacaabay si ku meel gaar ah inuu yahay ku-xigeenka governor generalka ama gabanaha ama gabanatora waxaan soomaalidu dhihi jirnay Gabanatora, Ha, inuu yahay ku-xigeenka gabanatooraha ah gabanatoorihiiba marka wuxuu u wakiishay in uu yidhi orodoo fur eh, eh, labada baarlamaanoo isu yimid guriga fur walidaaba markaad arkaysaa weliba eh, xataa brosesku suu dhacay eh, waxay u dhacday waktigaas ayaa la declare gareeyay oo la sheegay waraaq baa laga akhriyay kalaaga ayaa wuxuu akhriyay waraaq ka timid eh, governor generalka uuna la saxiixay eh, taliyaheeda taliyaheeda taliyaha yuu yahay Taliyaha.
waa ra-iisul wasaaraha Mm.
oo taas xataa ku tusaysa inuu nidaam kale oo baarlamaanka aan ku koobnayn Sure.
inuu jiro marka markii ninkan hadda ra-iisul wasaaraha eh, la dhaarinayey ee ra-iisul wasaarnimada loo dhiibahayey ta- taga kale taytal kale loo dhiibay oo ah inuu yahay taliyaha wadanka australia oo hoos imaanaya governor general marka waxaa la yidhi ereyga la isticmaalay wuxuu ahaa taliyaheeda ama commanderkeeda commander of australia Haba- command of australia wey ha Waa yuuse ra'iisul- uu waa yahay ra'iisul- waa ra'iisul waa ra'iisul wasaare.
wasaaraha wey ha Waa sax.
wuxuuna markaa u- waxaana la yidhi hee commander baa la waa governor generalka macnaheed waxaa weye silsiladu say u socoto boqorka ingiriiska ayaa ah taliyaha ama madaxa dalka ah wakiilkiisu waa governor generalka governor generalki marka waxaa uu u wakiishay oo taliya oo dalka maamula ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha ayaa loogu dhiibay waxaan umalaynaya waxa u dhigmanta inta markii wadanka la yimid waxaa jiri jiray eh, eh, waxa- magaca buu lahaa eh, nin ciidanka ka socda oo oo, eh, philip hadda captain philip oo kaletiyo Philip, haa ah, sax.
jagooyin waxaa jira ay matalahayeen oo boqortooyada toos xagga ay u matalahayeen waa sax taytalkii baan hadda garin taytal bay wateen oo ah inay meeshan eh, maaragtaqaana ayagu ay wakiil uga yihiin boqorka boqorka.
ha iyo nidaamkiisa inay uga yihiin Waa marka waa tii tii u dhiganta wey marka arrintii intaasaa lasoo dhexgeliyey aakhirkiisa hadda markii labada guri weliba sanadka si toosa loo dhaarinhayey ama loo furahayey waxaa furtay eh, eh, governor general natigiisi baa furay laakiinse markay labadaba isu joogeen waxaa furay eh, eh, wa- eh, ku-xigeenkeedii ama shaksi uun markaa loo magacaabay inuu yahay ku-xigeenkeeda ku-xigeen sii jiraya ma aho saan aaminsanahay wuxuuna eh, waana eh, guddoomiyaha maxkamadda sare ee ee australia You're listening to a 3CR podcast. 3CR is an independent community radio station based in Melbourne, Australia. We need your financial support to keep going. Go to www.3cr.org.au for more information and to donate online. Now stay tuned to hear the rest of your 3CR podcast.
arrinta eh, m- eh, isna xiisaha lahayd liibana waxaa ka mid ah ee aan ka arkaysay inay waxyaalo badan laga soo qaatay nidaamka ingiriiska nidaamka ingiriisku wuxuu leeyahay sida australia oo kaleete laba guri buu leeyahay guriga eh, hoose iyo guriga sare laakiinse markii loo fiir inaga waxaa la dhahaa marka sanadka ama duqey waxa uu doono oo la dhihi karo iyo midka matalayaasha Eh, eh, matalayaashu waxay matalaan meel xadidan oo sidee u dhiganta oo kale xaafad oo kale meel u dhiganta eh, ama- ama tuulo wax u dhiganta bay matalaan ilaa boqol kun oo ruux ayay matalaan agaheeda wax yar ka yar wax yar ku dar sanadku se ayagu meel xadidan ma laho oon ka ahayn gobolka gobolkii la arkaba labayo toban ayuu soo dirsadaa Waa sax.
marka waxaa weeye guud ahaan gobolka anbay wada matalahayaan meel khaasa ma ay laho marka eh, eh, marka labadaa guri kaasoo kale mid u dhigmaa marka ka jira ingiriiska farqiba marka u dhexeeya liibano oo dad badan ayna saa u dareensaneen labada guri hadda waxbaa laga bedelayaa ingiriiska waxaa la dhahaa midna house of commons guriga caadiga ama dadka caadiga ah iyo house of lords guriga dabaqada sare runta haddii la dhaho lord macneed waxaa weeyuun dadka sasare ee dadka balaayada ah oo kale
waa garta weye dadkaasi baarlamaanka asag aha almost soddonkii sano u dambeysay waxaan umalaa waxyaalo badan baa laga bedelay laakiin asalkiisa wuxuu kusoo bilowday Marka labada- meel la iska dhaxlo ma- la- ma- labada aqal ma midba awood badan ma se waxay se- xagga isku- sharciga ma kala awood badno oo wuxuu sharci ma noqon hayo haddaynan labadoodu isku waafaqin Waa, oo markii mid wax la hor keeno midka doonaba la hor keene oo ay asixiyaan aqlabiyadooda ay tirada waxaan waanu aqbalnay waa in isagoo sidiisa intii lasoo qaado qolada kale loo keeno waa sax.
oo iyagana sidiisi ay ku asixiyaan haddaynan sidiisi ku asixinin waa inay wax ka bedelaan Waa sax.
oo markaa qoladii dib loogu celiyo sax.
laakiin se waxay ku kala bedelan yihiin mid waa midda dowladda dalka maamulaysa ay fadhido ra-iisul wasaaraha jooga Sax.
mucaaradkaa jooga ee, waad arkaysaa marar badan dooda markay dooday halkaas ay ka dhacdaa wasiirada intooda badan kuwo kale way jiraan oo guryahan kale eh, hal iyo laba iyo way jiraan laakiin wasiirada intooda badan xaggaasay joogaan waana saan kuu sheegay waana matalayaan ruux kastaba sidii haddaan haddan ihaano kale sama- nidaamka soomaaliyeed aan ogano qabiil jibsin oo kale meel hadda tuulo dadka dega Waa sax.
yuu yuu ruuxan matalayaa Waa garta.
mid ballaardan ma aho Eh, kuwa kale waxaa laga yaabaa in la dhaho gobolkaasi ama qabiilkaasi ay matalahayaan oo yes ha meel khaasa ha ha laga soo doorto oo ha noqoto dadka taageerayaashooda meel tuulo ahba ha u badnaan laakiinse iyaga ahaan waxay matalahayaan oo qabiilkaasi ay matalahayaan waa sax laakiinse markii la dhaho house of representativeka ocnaha waxaa soomaaliga u dhigma jibsin hoose weeye Waa ay sax.
matalahayaan marka waa meesha dadku intiisa badan ay iska arkaan ruux matalahaya ayaga oo oo meesha ay degan yihiinna xafiis ku leh oo oo ay arki karaan oo u tegi karaan Waa sax.
marka qoladaas waxay kaga bedelanta marka dadka ayay u dhow yihiin dad aad u yar bayna matalaan waa sax kuwan kalese waxay be- dad isku duuduuban oo fara badan bay gobolka oo matalaan dhan, ha oo inoo saa ugu kala duwanayn waa sax Eh, kuwanna waa kuwa dowladda laga soo dhisa baan ku uri arrin marka waxaa jirta ay ku kala bedelan yihiin oo iyadana xagga ingiriiska marka loo fiiriyo qoladan house of lordska asalkoodii lama dooran jirin hadda naftigeedu waxbaa jira waxbaan u malaynayaa intii la doorto yaa markaa kadib haddana la magacaabaa markii lasoo doorto noocan doorasho ay soo maraan baa haddana la magacaaba laakiin beri hore waxay ahayd da- waxay ku salaysnaayeen dadka milyan dadka xo- xo- macnaha eh, dhulka leh eh, landlordka ah waa sax eh, ama taajiriinta ah ee kala dhaxla yay ahayd jagadana waa la kala dhex jiray wax rag doorasho haween xataa kuma jiri jirin raggu buu ahaa wax doorasho ma soo ma marayn jirto doorasho ma jiri jirin berigii hore maya ma jiri jirin nin baa ka soo qaad booskaa loo dhiibay waa sax markuu dhinto ama uu ka baxo wiilkiisa waa garta mid ka mida baa yaa geli jiray marka dadkaasi waxay matalahayaan dabaqada la dhaho dabaqada sare ee establishmentiga ah oo mataqaanaa iska dhigaysa inay yihiin balaayada inay yihiin arrimaha marka xiisa leh waxaa ka mid ah eh, eh, liibaan markii baarlamaanka maraykanka kanada australia waxbay iska yar matalaan laakiinse intiisa badan kaa ingiriiska baa layska koobiyeynayaaye oo dhaqan ahaan la isaga raacayaaye xagga macno ahaan eh, eh, is- isku mid ma aho halkan is- ilm- ilma maaragta meeluu kasoo jeeda aan la garanaynin oo macnaha waxaan ka jeedaa oo wuxuu yahay aan saa loo garanaynin yaa sanadka laga yaaba in loo doorto Doorasho.
ama ha loo doorto oo, eh, independent ahaan ama urur ha ku jiro Waa sax.
markaas laga halkaa inuu fadhiyo laakiinse xaggaa hore weliba beryihii hore ma ahayn ruux la yaqaano oo loo abtirinayo oo soo dhaxlay unbaa un ahaan jiray Waa.
beryihii dambe waxay noqotay kuwa taajiriinta ah ayay dowladdu eh, boqorka u magacaabi jirtay oo dhihi jirtay weli xataa xanuumaysaa jirto hadda lordku waa dad taajiriinaha waa dad lacaga badan bixinaya thruuda bartiska ayay martaqaanaa application wax samaysanayaan bartiga wata markaasay thruuda lagu soo waxaynhayaa marka waxay u ka- labadan qolo marka kale matalahayeen qolada dhabta ahaa ee dadka caadiga matalaysa iyo qolada eh, iska dhigaysa inay yihiin awoodda dhabta ah labada qolo iska soo horjeesan marka markuu eh, mar- eh, ingiriiska uu dhacahayo kanoo kale la furahayo waxaad ka arki liibaan ka dareemi inay arrintaa meesha ka muuqato waa sax waxaa dhacda hadalkao dhan wuxuu ka imaanay boqorka ama boqoradda ayaa waxay imaanaysaa guriga lordska oo aad moodaysa balamboolooyin inay yihiin dhar nooc kale ay qabaan uniform oo gudguduudan oo balaayo balaayo balaayo ay iska dhigayaan Eh, boqoradduna halkaasa imaano balaayo alla waxayna waa la istaagi oo loo sujuudi oo wax waa la samayni nidaam waxay nidaamsan leeyihiin oo haa, dhaqan haa, ah oo haa, soo jireen oo ah soo oo- jireen ah.
waa sax haa yaa la markaasi markii imaado yaa la dhihi deednaa eh, markaasu mid baa istaagi markaas waxaa la dhihi deednaa kuwii eh, communiska ahaa ha loo yeedho weliba termka la isticmaali mid baa ruuxa eh, waxaa la dhahaa black rock waxaas leeyihiin aad ruuxa u yeedhahaya Waa sax.
xataa termka u isticmaali waxaa ka mid ahaa horta wuxuu- wuu socon guriga kalu tegi dhaqanku marka wuxuu yahay maadaamay qoladaasi commonska ahaa ay asliyan ka soo horjeedaan nidaamkan boqortooyada uga u fiirsa halkaasuu ku salaysan yahay macnaha waxaa waye waxan qashinka ah eed leedihiin waan ku dhalanaynaa oo inaanu boqortooyada naftigeeda waxay leedahay waan ku dhalanay inaanu idinka fiicannahay idinka awoodda leenahay annagu waa- waan iska dhexlaha waa ballaard line baa la dhahaa Waa sax.
kuwan kale agfa fadhiya bolombooyin ku egna Waa sax.
ayaguna ay dhexlahayaan Waa sax.
qoladan kale ee commonska arrintaaso dhan bay kasoo horjeedaan Waa Way leeyihiin waxaasi waa nonsense way Waa sax.
ruux walba kartidiisa iyo meeshuu u yu- yahay iyo wuxuu qaban karo iyo dadka eh, taageerahaya waa in lagu xukumo marka markay is- arkaan isagoo soo ruuxio soo socda ayaa waxaa la sameeya albaabka lagu xidhi haddee habaana dadkaa fiiriya youtube-ka ka helaya Waa sax.
albaabka qib lagu siini isagoo lele "Oh, wixii baa soo socda Waa soo socda.
saasaa simbal ah, waa actin baa ku yar jirta like simborigaan baa looga jeeda Waa.
wixii qashinkaabaa soo socda ku xidhi albaabka qib ba lagu siin Waa sax.
markaasay deedna middan ka socota boqortooyada marka albaabka intay saddex dhowr koor saddex xigtay magari gow gow gow ka siiso Haye.
hadeedna albaabka laga furi markaase waxay dhihi deedna boqorkii ama boqoraddii ayaa idin amraysa u fiirsata hadalka iscaali way idinka codsanaysaa iyo boolaad iyo ma jirto way idin amraysaa inaad timaadaan eh, guriga caqalka se hoose aqalka hoose. aqalka aqalka sare ama ama sare, lordka aha, sa- inaad timaadaan bay idin amraysaa Waa sa- markaasay idin "Ah," bay dhihi oo iyaga naftooda waxaa laga dareemi ma raacaan isluub iyo ma raacaan meesha kuwan kale haddaan kuu sheegay degan yihiin la aamusan yahay markii marka ruux baa hadlaaya ruux isagoon hadlayn ruux kale ma hadlaayo Waa sa- process raacayo kuwana arrintooda waxay ka dhigayan wax oo dhanba inay kasoo horjeedaan oon ictiraafsanayn oo fowda fowda yahay oo Sax.
dharka ay qabaan xataa iska uni- ma qabaan uniform ma qabaan nin walbaba wuxuu ar- uu ka helayo iska qabaa markaasaa dadna lasdhex kici oo lasoo kici markaasaa ruuxii lasoo diray baa la daba kici marka oo si yara fowda fowda ah Waa gar- si loo soo dabasax loo soo dabasax marka gu- meeshii la imaan xataa markuu boqorku hadlahay ama boqoradu ay hadlaysa ee sheegaysa wax loo soo qoray inkastoo wax loo soo qoray u yahay kuwan kale way taagnaan ma fadhiisanayan xataa Haye.
waxaa ku jirta kow kuwan fadhiya ee loo yimid waxay leeyihin annagaa idinka sarrayna waa ku jirtaa meesha annagaa idinka sarrayn annagaa meesha fadhina Awoodda annagaa annagaa iska akhyaartii leh.
annagaa balaayadii ah Waa sax.
idinka ciyaalkaa meesha taagan baa tin shaqooyin baan u dirnay qabanhaya weeye oo hadda intaan wax kala socodsiinanuna dhegaysta Waa sax.
taa way ku jirtaa waxaa kaloo iyadana ku jirta kuwan dib ka yimid inay leeyihiin wax aad tihiinba idinkan idmama garanaynaba waxaad meeshan ka samaynaysaan ma gar annagaa ah dadka dadka dhabta matalhaya Oo shaqaynaya.
dadka ha dadka matalhaya annaga weeye Sax.
mid kastoo annaga kamida meel la og yahay oo dad joogaan oo hebel iyo hebel la dhihi karo oonu garanayno oo noo yimaada yaana matalaynaa annagaa ada real power idinkan mid feygaad haysataan oo aad soo dhexdhexasheen oo haddii si loo fiiriyo xataa zulmi aad ku haysataan marka eh, laakiin si- si aan nidaamka u ilaalino iyo xeerka iyo nabadgelyada iyo waxaan u ilaalino diyaar baan unahay inaan idiin dulqaadano oo aanu idin dhegaysano Amarkiina dhegeysan.
amarkiina dhegeysan ha markaan soo istaagnaye haska hadla Oy.
waad dhegeysan hadla waan dhegeysanaynaye Waa sax.
iyo dhahaya markaas hadlo hadlo akhriyo yaa basdeedna iyo arrintii markay dhammaatay bis daru iska noqonayaan
waa nidaam meeshadii yaa.
ha laakiin arrintaas waxaan uga jeedaa saa u leeyahay waxay ku tusaysaa libaano waxa mararka qaarkood inaga aan isku sheegno iyo dimuqraadiyadda waxa la dhahaya ka jirta dalalkan aanu nimid iyo saan inaga u suuraysanan iyo sida dhabtay u jirta inay aad iyo aad u kala fog yihiin waxaan moodnaa innaga dimuqraadiyaddu inay tahay wax eh, fawdo ah Sax.
inay la dhihi "Ah, maalheblaa doorasho jirtaa intii la dhaho inuu ruux walba dana soo boodo dhida xageena iska soo qoraa oo si la ii doorto oo dhida qoladaasa xulsaarra orda u tago intuu meesha tagu dhida anigu hebel hebel oo ina hebel oo ree hebel oo kasoo jeeda Ay.
halla halla i qoro inaan meesha madaxweyne u istaagaan rabaa Waa sax.
oo marka hadeedna intii magaciisi la siiyo waraaqa lasoo daabaco dadkii loo qaybin oo dhidaaga doorta oo marka hadeedna ruuxii nam tirada ugu badan helo hadhowdeedna wuu isagoo ordaya meesha intuu yimaado ar kasoo tag meesha
ma ma oga ilaa in waxbaa ka horeeya sharci shuruudo iyo shuruudbaa ka waxyaabo badan.
horeysa waa inaad soo marto haddana awooda dhabta ah ilaa laguu dhiibo Waa sax.
oo broseska haddaa kasoo marto laguu dhiibo oo weliba weli xataa lagaa hayo 100 xataa uma dhigto hadda ra- nidaamadan jira ra-iisul wasaaruhu awoodda 100 ma u haysto waxaa garab socda oo ka hortaagan maxkamaddii oo soo jireena Sax.
waxaa jira asagana baarlamaankii oo saan sheegay laba u qaybsan qolada asaga la socota hadda fiir australia haddaan fiirino ee weliba arrin kalaa jirto oon dal- eh, ka australia hadda kusii jirto house of representative-ka waxaa la doortaa saddex sano oo keli ah Sax.
ruux kasta waa in lasoo doorto every three years inuu soo noqonayo kuwaa laga yaaba inay soo noqdeen oo hataa konton sano iyo hataa inay joogaan laga yaaba saddex sano saddex sano saddex soo noqday laakiinse guriga duqayda oo ugu hadda kii ingiriiska ee loorka u dhigma oo loogu talagalay stabilityga iyo deganaansho iyo wax aan deg deg ku bedelmaynin Waa sax.
moogtay waxaa la doortaa eh, lix sanaa la doortaa waa sax ruuxii kastaba oo meesha loo doorto Lix lix sanaa la doortaa waa sax marka eh, doorashadii kasoo dhacaysaba waa la kala qaybiyey marka badh baa la doorani Mhm.
Eh, markii eh, kuwa kalena way sii joogayaan ujeedada ugu weyn loogu talagalay waxaa weeye waa tii xagga ingiriiska oo kale waa stability Sax.
sababtoo lama rabo inuu nidaamkii dhannaa iyo dadkan dhan ee ra-iisul wasaaraha caydhin kara ee sharciga bedeli kara inay un hal mar isugu yimaadaan un dad wada brand new ah wax wada cusub ah.
ha wax caqli le- waxaana waxaa laga fiilaya markasta theoretical wixii suurtagal ah Mhm.
waxaa laga soo qaadaa inuu dhacayo sax lama dhihi karo "Ah, no, no, warsaa inay dhacdo way adag tahay naga daaya ma soconayso daasn mogdaad wey waa inaad ku xisaabtanto wixii dhici kara inuu dhacayo marka maadaama ay suurtagal tahay in doorasho dhan oo la qabtay Sure.
in dadka lasoo doorto dhan baraaniyu ay noqdaan iyagoo dhanba oo xataa ayna kuwa nidaamkaba garanhaya xataa inay jirin waa sax yaa marka waxaa la injineer gareeyey inayna taa dhicin sax.
oo markay ugu yar tahay eh, house guriga labada guri mid ka mid ah dadka jooga kala badh inay yihiin kuwa lix sano oo hore eh, saddex sano oo hore soo joogay oo hadda un haddana saddex sano usii dhiman tahay oo ay caqli la yimaadaan war sidan ma aho war sidan ma ay u kala waxeeyaan Waa.
Ha, marka tii eh, waxay u egtahay lordka oo la iska dhexlahayay taa naftigeedu waxaa saa loo sameeyey waxaa ka mid ah inay macnaha stability iyo deganaansho Waa sax.
iyo soo jireen iyo wax in la raaco marka arrimahaas weeye libano waa arrin aad u xiiso badan runtii oo dadku u baahan yihiin hoos u fiiriyaan waxaan intaasoo dhan hadda dadka ula wadaagayna waxaa weeye inay dadku ogaadaan waxa ugu muhiimsan nidaam waa nidaamka ee ma aho inuu nidaamka uu- iska nidaamka uu yahay keli ah macnaha waxaa weeye nidaamka weeye oo ah nidaamku inuu wanaag ka yimaado marar badan dadka waxaad ka arki wax la dhaho sharcigu ooma jiro in asaga dan ugu jirto sharcigu asaga dan isuguma jirto sharci hadda la dejiyey wuxuu doona ha noqdo Waa xataa qur-aanka xataa Waa sax.
qur-aanku dan asaga uguma jirto Waa sax.
ilaahay dan asaga uguma jirto waa saxta naftiga dad badan waxaa laga yaraa saa u dareemi dad baa waxay qalbigoodii bacdaa oo dhihi isxaan ilaahay u samee iyo waxa iyo ma maqlaan Waa sax.
iyo waxay ka moodayaanba inaan ilaahay isxaan u samaynayno oo ilaah- ilaahayna uma baahno Mm.
ilaahay uma baahno cibaadadeena ilaahay uma baahno waa sax Eh, wax uu inooga baahan yahay ma jirto waxa baahan waa inaga wey annaga u baahan inaga u baahan ha waa danteeda weeye Waa sax.
marka waxa nidaamka la leeyahay ma aho in nidaamka loo danaynaya dadka loo danaynaya danayna aad iyo aad.
marka waa in wixii markasta la samaynayo loo sameeyo inuu dadkan dhib soo gaarin oo xataa haddii wixii wanaagsanaa la samaynaya asaas laga yaabo inuu dhib ka yimaado Sax.
inay dib loo dhigo waa sax soomaaliya hadda maanta dhulka adduunka ugu fiican san baan haysanaa dadka ugu fiican baan haysaan aaminsanahay maxayna keenay maanta in adduunka ku kala yaacno oo dab ka shidan yahay waddankeeni wax kale ma uhun ka- ee, ee, maaragtay ee, maxaa la dhihi jiray ee, ee, ee, degdeg degdeg macnaha iyo Waa- ha, macnaha waa nidaam qaan gaari wey wadamadan qaabka ay ku dhaqmaan annaga laakiin nidaamkeenu wuxuu ku jiraa adigu maxaa laha one one one rule macnaha qof shaksi unbaa gacantii wax ku qaadanaya ha waxaana aas aas u ah liibanow innaga naftigeenu dhaqan kan xataa ka weyn oo soo jiraan ah oo kumanyaal soo jiray oo aniga xataa aan aaminsan inuu yahay very very successful waa sax yaan soo haysanay laakiinse ku dhowaad boqolkii sano u dambeysay Waa sax.
waliba khaasatan lixdan sakani u dambeysay ayaa waxaa aanu galnay inaanu amaahanay dhaqamo kale waa sax marka dhaqaankiina maba garanaysid tan hadda ka hadlayna ka mid ah dimuqraadiyadda waa kana hadda aan su-aal socoto dadka ay ku dhahayaan dimuqraadiyaddu ma dhaqan inaga ahaa ma islaamba ma inaan qaadano ma sax beryadan waxaan garanayaa dhihi jireen in dimuqraadiyad lagu dhaqmo waa islaam ma aho oo diinkay kasoo horjeedaa waxaasoo dhan waxay ku tusaa ruuxan inuusan waxa laga hadlayo uusan fahansanayba in la isqadariyo oo la kala dambeeyo oo nidaam wixii sharci.
nidaamsan oo lays og yahay oo lagu heshiiyey wax loo samaysto see dad kale u yeelan karaan ama dimuqraadi dheh ama jinni dheh ama wax kala dheh waxa doonta dheh Sida- jasi waxaa weeye un dad meel jooga inay eh, heshiis yihiin isqadariyaan kala dambeeyaan haddii wax laisku khilaafo la dhaho warseed u aragtaa sidan ani sidan u arkaa laisku dayo in la isqanciyo haddii aan kugu qancin waayo aan dhahno middan aan isku khilaafsannahay banaanka inoo inoo yardhig babayana qaban adigan ha ku dhaqaaqin aniyaana ku dhaqaaqin Waa sax.
inta aan isku waafaqsannahay aan wada samaysanno waxaan isku waafaqsannahay ciyaalkaaga inaad quudsato ana ciyaalkayga quudsado waxaagaad leeda xoogaga beertaada in adigu beertaada lahaato xoolahaaga iyo geelaaga iyo lodaada inaad u lahaato xamdiyo marka see u qaban weysa annaga nidaamka dimuqraadigan waana qaadanay laakiin si dhaba uma dhaqano oo waxa weye sibaa wax yihiin هذا ده وحي بان وين فاهمين waxaan isku daynin waa adoo hadda waxay la mid tahay hadaan mithaal ku siiyo adoo hadda uun dhaho qoys meel degan baad aragto ay u yaraa wanaagsan tahay markaasa adooban say u dhaqmahayaan iyo waxa ay sameeyaanba hoosba u fiirinaba waxaa ti ah qoyskaas say u dhaqmahayaan maa raba inaan u dhaqmo markaasa day- derbiga dayrka intaad ka fiirisay Ba- yaa waxaad aragtay eh, ninkii oo ciyaalka ku qeylqeylihaya markaasaad ciyaalka uu- uu- uu ciyaalkiibu ku qeyliyaa waa sax ma- deyrkaad ka aragtay uga hoosaan waxa dhacay iyo waxa jiri iyo lama socodin Waxba lama socodin.
maadaama ciyaalka ku qeylqeylihayo mar laga yaaba hata suux ku turtura ad aragto Waa yaa sax.
waxaad dabacdeen ciyaalkaaga ku bilowda oo tiraa war qoyska waxay ugu fiican tahay ay ugu kor dhacaysa ay wa- u- u- u kala waxaysan yihiin Waa sax.
waa in la qeylqeyliyo oo ciyaalka dhagax lagu turturo runtii waxa ayna haysa waa un taas weeye Ah, waa soddon- wixii beenna fahmin soddon sano oo burbur ah Ah.
iyo soddon sano oo waxaan ku isdaba jirnay orod iyo isdaba orod ah tiido isdaba orod haa marka waa lixdan sano oo de maxaan ku idhahdaa dowladnimo aan weli si fiican maahinta lacag loo haade bixin.
haade waxaana aabba u ahaa waxaasoo dhan waxaa aabba u ahaa wax aanan fahansanayn yaa waxaan isku daynay inagoon fahmad inaan qaadan halbaa kartaajta liibaan oo aad u muhiimsan oo beri hore aan maqlay wax ka xun nidaam la-aan wax ka xun ma jiro xataa nidaamka xun nidaamka ugu xun xataa ayaa ka fiican nidaam la-aan Wax- marka innaga waxaan haysan waxaa weeye nidaam la-aan wey Nidaam la'aan.
nidaamkii aanu soo haysanay ee soo jireega ahaa ee kumanyaal kumanyaal sano la aaminsan yahay soomaalidu waxaa la aaminsan yahay dhaqankan iyo waxan uu soo bilowday ugu yaraan toddoba kun ku dhowaad agaheeda intaana haddeenan uusan nidaam kala dambayn aha oo fiican uusan ahayn ma ayna jirneen waan baabay lahayn Waa sax.
kiibaa hal mar intii da- la tuuray ayaa waxaa la yidhi sanadda kuu sheegay dad kale intii la fiiriyey waxaa la yidhi dadkaa meesha ka muuqmuuqda sida ay u dhaqmahayaan way fiican tahay aan qaadanno Waa sax.
haddi waayaha aban qaadanay de maxay tahay horta soo inaan horta ogaana kama horeysa intii loo tago oo la fiiriyo oo laga baaran dego markii la dhahaa lalahay waxan iyo waxan way fiican tahay nidaamka normal wuxuu u shaqeeyaa inaad intaad fiiriso aad tiraa waryaa waxan iyo waxa iyo waxa siday u sameeyeen way fiican tahay aan ka qaadanno kan eh, saa saa inaga u samaynana kanaa ka fiicane aan kan ku bedelanno laakiinse wax waa- marka waxaa ka hor inaad wixii fahantade Waa sax.
oo kaagiina aad fahansan tahay oo adiga waxaad ku dhaqmaysana aad fahansan tahay koodiina aad fahanto markaa deedna wixii aad ka- koodii oo kaaga fiican yihiin aad ka qaadato kaagii waxii dabcan waxbuu ku fiican yahay aad haysato laakiinse haddaad tiraahdo un kaygii qashinka ku duro qoladaa waxay haystaan aan qaato xataa haddaad dhab u fahanto ood a- u qaadata xataa suu u dhan yahay xataa nafteeda taa waxbuu- waxbuu waxbuu- waxbuu dhaamaa ee laasim inta badan waxaan u samaynay uun qoladaa sida ciyaalka oo kale i like what they have oo kale mid kalena waa jirtaayo waxa waaye nidaamyadii beelihii way badan yihiin Ah.
marka hataa nidaam yar haddii la keeno hal mid unbaa diidayo wix ma rabo dhahayo diidmadaas Marka haddana libana waxay waa- noqonaysaa- waa- waa boonti fiican weeye laakiinse marka waxay nidaam common oo weyn oo adag sida boqortooyadaas oo kale dusha ka taagan oo kuwii hoose oo dhan alaalinayso dee in la helay ayada u malayn maya boqortooyo waa run horta waa boonti fiican weeye laakiinse shardi ma aho boqortooyadu boqortooyada hadda aanu sheegaynaa hal wax- waa inaad waxa ay sababtay ee keentay aanu ka qaadano nood- nood- ma oon keli oon boqortooyo inaan dhahno maxay boqortooyadu keenaysaa waxay keenaysaa degdeg la-aan Waa sax.
markii hadda fiir labadeennaa shaqa la inoo diray boqor baana jira roob inaga dambe wuxuu doonoo ku magacaabay oo arrintu aakhiri ay ka go'aysaa labadeenniba waxba isku waafaqi weynay ma keenayso ma suurtagelayso inaan adiga ku dhisbigal war naga tag liibaano intaan ku dhaho aan iskaga dhaqaaqo wixii oo hadday aan sa- afar halaad isla lahayn aan ku dhaho afartaba anaa ka- kaxaysanaya ma soconayso sababtoo ruuxii kaa dambeeyey inaga dambeeyey ayaa wuxuu le no no no waree xamdi ma soconayso waxaan Iyuu leeyahay, "Waa sad- ruuxii baad u tegi ood ku dhihi war ninkii xamdi ah halihii meesha goysanay wuu iskala dhaqaajiyey Waa sax.
marka meeshii aan inagii fer iskala daali lahayn Aha.
kiibaa meeshii soo gala dhah sug maxaa jira Ah, s- markaasuu dhida sug sug xamdi ma samayn kartid taasay sug arrintii waxaa ma soconaysee Waa sax.
markaasaan arrintii anigii qasab igu noqonaysaa inaan sugo oon wada hadlo ood igu qanciso oon ka ahayn mar kastaba waxaad leedahay haddaadan ku qanacsanayn qoladii wixii kaa dambeeya dib ugu noqonaysaa leedahay li- xamdi wuxuu samaynaya wax caadiya ma oho marka waafaqsan wuxuu doonayaa unilateral waxa la dhoo kale uu iskaga dhaqaaqaya marka waxay keenaysaa xataa haddiiba kawsaqad aadan kaa saxsanahay nidaamkaa kale isagoo ilaalinaya wadajirka iyo deganaanshaha ayuu ii diidi inaan iskaga dhaqaaqo oo u dhihi sug dee ninkan intaan kaga qancinayn lagaba yaababa xamdiyo waxaad wadato inuu ka eh, ka saxsan yahay waxa liibaan uu soo wado laakiinse haddana se iskagama dhaqaaqi karti waa inaan ku qancino Waa sax.
waa inaad ku qanciso waa inaad kasbato waa inaad eh, tidhaahdo mataqaanaa waad- haddii aad kasban weydo dib baa loo dhigi inta aad isku waafaqsan tihiin ka wada shaqeeyo ka wata Waa laakiinse intana isku khilaafsan tihiin Waa waa in dib loo dhigo In lagu- wax la dhaha ma ogolaanayso oo aha eh, shafka intaan isku dirno midkeeni xoog badnaada yaa la dhaqaaqi Waa sax.
innaga marka waxayna haysta waxay tahay midaas weeye marka isagoo boqor joogin ayaanu dhab absolutely samayn karnaa taa oo macnaheedu taa in la dejiyo la dhaho Yeah.
war wax alla wixii aanu samaysanayno wuxuu doonaba ha noqdee aanu meel fagaara isugu sheegno halla qoro hal dha waxaa iyo waxaa iyo waxaasaan rabnaa in hirgelino markaa deedna okay laga wada hadlo war maxaan isku waafaqi karnaa arrinta noocaasa noocaasa hebelow iyo hebelow eh, libaanow hebelow seed u aragtaa La- laga hadlo laga hadlo markaasa waxaa laga yaabaa boqolkiiba konton in la isku waafaqo bal dhahay isku sibaan u wadnaa intii kontonkii soo hadhay haddana dib loogu noqdo haddana la dhahdo okay makaatanas warniyo intaad barida warniyo waxaan sidan ma maxaa kugu dhacay sidan uma fiicno sidanaa fiican sidanaa fiican haddana intiiba haddana laga yaabaa kala badh inaan isku waafaqno oon kugu qanciyo Waa sax.
ama aad adigu u qanciso Waa sax.
si usoo socdo usoo socoto inay kontonkii eh, boqolkii shay inay labaatan iyo shan soo hadho aan isku khilaafsannahay Waa sax.
marka in la dhahaa deedna labaatan iyo shankii haddaan haddana bar laga sii saari karin Waa sax.
inaan dhahno deedna war dhegeyso toddobaatan iyo shan baan isku waafaqsannahay Waa sax.
toddobaatan iyo shantaasi aan hirgashanno aan socodsiino labaatan iyo shantan halkaa noo dhiga ha inoo dambayso haynoo dambayso Waa sax.
haddaad hadhow adigu aragto wixii oo haddii mid uu khalad sameeyo oo kasoo labaatan shan mid ka mid a isagoo hirgelinayana kale waxaa kuu yaala farta intaad taagtay tira hey hebel wuxuu sameynaya labaatan iyo shanteena Aan isku lagu waafaqin heshiin.
Ah, marka ha ma saasaa dib guddi baa loo saaray ama dad baa loo saaray markaas adhi war labaatan iyo shantii miyay ku jirta waxa ninkan uu samaynayo Maya.
haddii maya la dhaho war dee faraha ka qaad ninkan kuma jirto hadduu Waa- haa dhahana waa sax.
ha hebel waad khaldan tahay labaatan iyo shantaa iskuhana waafaqine Waa sax.
ha taabanin waa sax haddee saa la dhaho arrintu inagoon isburburinin oon gurigi intaanaysan iska dabka iska gelinin oo balaayada waxaa soomaalida isku samaysa isku samaynin yaa horey loo soconi aad iyo aad laakiinse daga waxaa ina deli waxaa weeye uun Sax.
in la dhaho eh, aniga wax maan rabaa adigana waxbaad rabtaa kanna waxbuu rabaa berri inoo isu keena aan kala baxno Aan kala baxno.
haddaan heshiin weynana Sax.
waxaa weeye ama waan kala tegaynaa ama haddii kale xoog baan isku- isku qaadaynaa oo kii la maquuniyo Waa- yaa yaa yaa kii kale la wareegi waa sax taana dama socoto dhibaato iyo disaster iyo hoog ma ka soconayso guul kama soconayso marka waxa ugu weyn horta in haya taas weeye boqorka ma aho barsay ee laakiin waa waxa boqorku u taagan yahay oo ah in waqti la siiyo waxan laga Xamdi- baaran dego xamdi intaan ogahay eh, saddex dastuur baa soo maray soomaaliya saan u malaynayo tii ugu horreysay lixdankii eh, lixdan iyo sagaalkii wuu burburay sax marka dowlad waxaa timaaday kacaan ah haye marka ayadaa jeebkeeda wax la timid sax markii ayada burburtayna eh, kan hadda la sameeyey Eh.
baa yimi sax marka waxaad moodaa een, awooddii macnaha qofkii helaa Mm.
unbaa meesha iska wax walba dhodhoobanaya ha marka waxaan u malaynayaa haddii laakiin awoodo kale hadda fu- waxaa jira eh, maadaama soomaaliya ay burbursan tahay sax beesha macnaha lixaad bay u bixiyeen Ha, caalamka beesha ma carabka garan.
ha ha marka haddii waxyaabo badan la isku qabto waaweyn oo macnaha dadkii meesha wax ka wada dhexeeyeen Mm.
meesha keliya u cararayaan oo wax u raadinayaan waa beeshii Beeshii lixaad- lixaad.
beeshii Ha, lixaad ha, ama ha, be- beesha ha.
caalamka ma- oo iyadana danteeda wadataa ayadana dawo danteeda wadata ha marka meesha waxaa ka muuqata wax dhaba oo soomaaliya markii la sameeyo Mm.
wax unbaa iska isbedeli kara ha ha marka haddii laakiin wax lagu wada heshiiyo waa saa sheegtay waxa weye wixii waa iska hirgelin lahayd ha e, arrintaasi liibana waxay xusuusinaysaa arrin aan rabo inaan dhegeystayaasha la wadaago oo aan rabnay inaanu maalin hore kan ka hadalnay inaanu eh, silsilad bilowno silsiladaasoo ay ku jiraan waxyaalaha waxaa ku jirayba waxaa ka mid ahaa eh, nidaamka eh, horta maxaa soomaalinimo ah hadaaban hadda arrimihii aan hadda inta waqtigaan ka haysan aan ku dhammaynaba badankii brograamkiaasan caawa ku dhammaysanay showgaas aad baa Ha.
xiiseynaya anigu haa inaan horta horta eh, soomaali maxaa ah waa sax Eh, weliba hadda oo kale berigii hore waxaa laga yaabaa inay hadda konton sano ka hor labaad soddon sano ka hor labaad konton sano ka hor inay yara adkayd oo lagu- lagula yaabo laakiin maanta wax la yaabi kara ma aho ciyaal waxaa jira maanta ee ku dhashay halkan aan joogno waddankan australia aan joogno kuwa ku dhashay adduunka geeskiisa kale asia xataa xataa China xataa kuwa ku dhashay Waa sax.
xataa waxaa suurtagal ah in la helo ruux eh, ay laba chinees iska dhaleen Waa sax.
wax yar kadibna waxaa laga yaabaa in la helo eh, ma sorry eh, chine iyo somali iska dhaleen Sax.
wax yar kadibna waxaa laga yaabaa kii ay labadu iska dhaleen yaa mid kaloo chinees u guursan Waa sax.
marka markaasu ilma ka dhalay ilmahaasi marka muxuu yahay waa uh, maxay boqolkii labaatan iyo shan buu ka yahay soomaali inta Waa kalete waa chinese iyo asia wuxuu yahayba waa sax marka dadkaasi iyo wixii la midka ahaa ma soomaaliba mise waxaa un soomaali un- un eh, dadkii dhulkii joogay Eh, midda kalese ma dhaqan baa wadda arrintan ka hadlayna oo kale Eh, miyaa soomaali maxaa horta siisaba soomaalinimada qeexi kara midda kale eh, x- eh, xaggee dhul soomaaliyeed xaggee iyadana ah waxaa kale oo iyadana ku jirtay su-aalaha eh, eh, dadka rabnaa soo hordhigno waan ognahay sahadayta aad ka dhawaajisay 19 eh, kun sagaal boqol iyo lixdankii waxbaa bilowday waa sax kun sagaal boqol iyo sagaashankii ama sagaashan iyo kowdii midka doontaba dhex- waxba nooma dhexeeyana sax waxbaa burburay waa sax waxaasi muxuu ahaa wixii soddon sano wey markaad ufiirisa waaba soddon sano u socday Waa sax.
soddon sano u socday soddonka sadexan waa burburay muxuu ahaa waxaasi maxaa lagu magacaabin karaa muxuu muxuu ahaa haddase waxa jira muxuu yahay su-aalahaasi yaan waxaan aad u rajaynaynaa inaan usbuucyada soo socdo aan aan dhegeystayaasha la wadaagno ayagana fikradooda nagala wadaagaan taleefanada iyo Ha.
waxyaaba isugu wacan karaan oo ha way soo wici karaan ha waxaan xooga saarana weliba inaan marka telefoonka eh, intaan la wadaagno oona markaa soo gelin karno ay nagala wadaagaan ayaan xooga saaraynaa arrimahaas iyo kuwa la midka ah marka ha arrintaas runtii waa arrin eh, muhiim ah in dadku la isweydiiyo ma ahon in un eh, waxaa jirta liibana waxa la dhaho eh, eh, dadkana waxay isticmaalaan eh, muxuu ah ku- kubayntana ma ahe markii maqle dadku ay eh, ay dhahaan noo hagaagtayay oo kale Noo hagaagtay.
ha arrintaa ma maqasho horta liibana intaa ku dhammayna noo hagaagtayda asalkeeda waxaa la yiri Eh, waxay soo xusuusinaysaa wadaadkii professor gandi videogu somalilotan dhegeysanayay Waasa.
ayaa wuxuu ka hadlay wuxuu yidhi eh, qabiilasha markuu ka hadlayay ayaa wuxuu yidhi soomaaliya qabiilo waxaa jira buu yidhi lagu magacaabo webi loogu loogu magac daro webiga shabeelle webigi shabeel reer shabeelle la dhaho marka aniga saan dhaqankan u maqlay waxaa weeye nin reer shabeelle ah ayaa waxaa la yidhi eh, tu- salaad baa la tukanayay Eh, salaad maxay ahayd eh, salaadaha mataqaanaa aamiinta kor loo dhaho marka markii salaadii uu sheekhii imaamka faatixadii akhriyey hayr almaqduubi calayhim waladaaliin uu yidhi ayay hal mar dadkii eh, isla eh, tukanayay ayaa wu- mid ka mid a wuxuu yidhi arnoo hagaagtayey noo hagaagtay salaadii ay ahayd inayna hadlin Ah.
yuuba hadlay intuu murqaabisay isugu dhacday Ah.
yuxuu arnoo hagaagtayey buu Arnoo yidhi hagaagtay.
marka taa waxaa laga jeeda waxay dhahan gaalada ereyga weegayan maqanya kuba intaa baa la markay dadku maaragtay ay dhahan arrintu meel fiican u marto oo ay dhahan waan saxsan nahay oo inoo- inagama qasno yaa kuba inaad hadlaha marka taa waxaan oga jeedaa soomaalidu inay la dhaho un soomaali baanu nahay Ah, oon la isweydiinin maxaa soomaaliya maxaa lagaga noqon karaa maxaa jira xagge aan waxba la isweydiinin ma soconayso waa in wixii la taxliiliyo la isweydiiyo salka idin la gaadho wax laysla laysla meel dhigo marka gebagabadii programkeena ayaan soo gaadhnay inta aanu talaadada dambe ka kulmin insha allahu sidaa iyo maca salaamo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
You've been listening to a 3CR podcast produced in the studios of independent community radio station 3CR in Melbourne, Australia. For more information, go to allthews.3cr.org.au.